waliba gobolada baay bakool iyo shabeellaha hoose ee koonfur galbeed soomaaliya si toose lankadaa afuray imtixaanka shahaadiga ee fasalada sideedaad oo yagaadaasa wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed yoona markaas ku qeyb galayaan ardayadan far badan wasiirka wasaaradda walbarashada koonfur galbeed oo weheliyayaan gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin kale iyo waliba si toose magaalada baydhaban kada afurana imtixaanka shahaadiga iyoona sanadku ardayda iyo ku badanyiin tiradii sanadkii hore ee lamakun labaatiyo lamada ilaa iyo lamakun labaatiyo sadeeda yeertaa dhiirigelin markaas ardayda iyo ku helayaan jeelkii oon qaban walbarashada ankoreynta agaasimaha guud ee wasaaradda walbarashada koonfur galbeed fadal cabdulaahi iyo sharaxaad kubi tirada ardayda aan fadheetay sanadku imtixaanka use oona faahfaahi xeerarka langala doona imtixaanka iyo degmooyinka markaas lakagala doona imtixaankan sanadkan maynin galahayte kun shan boqol maynin galahayte tumishan kun laba boqol lixdi sagaal kaas oonu ku qayb qaadadahan guud ahaan degmooyinka dowladda koonfur galbeed imtixaankaas goobooyinkiiga ka galahayaan iyo tiradan in galahay tiyo mayba ku mid ah gobolka bakool oon in fadheedahay tira deerasa siyeed boqol siyeetan iyo sadde arday halkiyo eyin kuriyta shan boqol toddobaatan ilama gebrona eyin saddex boqol tumiyo kow saas oo kale se limid ah gobolka baymen in fadheeda doontaa lix kun siyeed boqol iyo sagaal arday taas oo kuriita ayin afar boqol afar kun tumin ilii arday meelo gebrayona ku ayin laba kun sagaal boqol toddobaat iyo sade shabeellada hoos ma intaankun ku fadheeda doontaa toddoba kun shan boqol toddobaatiyo toddoba meeliyo kuriita ayin afar kun shan boqol konton ilii meelo gebroniyo ku ayin saddex kun labaati kow arday guud ahaan yo-on dhikanta kuriito imtixaanka fadheedahaayaan boqolkiiba lixdan imtixaanka kuweyn meeliyo gebrona kuweyn boqolkiiba afartan dhanka kale wasiirka wasaaradda walbarashada koonfur galbeed ee soomaaliya marwe zahra cusmaan axmed yaa ku hadli ahamiyadda yeelata in sanadku iyo sii kororta tirada ardayda
wasaaradda waxbarashada dhammaan shaqaalaheeda macalimiinta dadka maxaa la dhahaa maamulayaasha iskoolaadka kulligood waxaa idinkaga mahadcelinayaa sida sharafta leh aa imtixaankan maanta bilaabmay inaa aa u suurta geliseen waxaa kaleeto oo oo u mahadcelinayaa sanadkan in wasaaradda wax caafimaadka inuu nagu deeqay ambulansiyaal oo inta imtixaanka uu socdo si ee carruurta haddii wax ku dhacaan ama dhib gaaro si ay noogula shaqeeyaan dhakhtar iyo ners iyo waxay leeyihiin ambulanse diyaar u ah afar labaatanka saac ay iskoolka inta ay joogaan laga caawin doono insha allah wasaaradda caafimaadka waa ka mahad celinayaa iyadana soo ilmaha oo sanadkan iskoolka noo galaysa iyo dadka waxaa u rajeynayaa guul weyn inkadambeyntii gudoomiyaha baarlamaanka dowlada koonfur galbeed doctor saciid cali fiqi iyo waliba usa si tooseen daafray imtixaanka shahaadiga waliba nuuse ku hadlay muhiimada ardaydii in latay imtixaanku maadaama ilaa iyo heerkun yoosibeesalaange walah ka baradaayeen runtii maaragtay aqoontu waxyaabaha maaragtay waddanka horumariyay ka mid tahay طaalib اlcilmi fariidaة calىa kuli muslima wamuslima ilaahay mataqaana khasab nabiga wuxuu dhahay khasab waxay ku tahay farli waxay ku tahay in maaragtay maxay dhahaan diinta laga maaragtay la barto la raadiyo cilmiga maaragtay waxbarashadiis la raadiyo meel kasta laga raadiyo hataa fi siin allah hataa shiina in loo tago maaragtay marka runtii maanta in maaragtay dhallinyarada reer baydhowa waxbarashadii aas-aasiga ahayd oo ilaa iyo fasalka sideedaad ay lacag la-aan ku dhigtaan oo maaragtay meeshan ay ka helaan waa fursad oo qiimo badan